بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله تعالى باب الواصلة والواشمة baabu bayaani xukmi اlwaasilati midda xiriirinayso oo tinteeda tinta ku xiriirinayso xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay walwaashima iyo midda washmiga samaynayso oo jirkeeda intay dulduleello ku samayso dabadeed marka wax ku qorayso qad iyo kula qorayso ama masawiro iyo ku samaynayso washmi baa leedaha kaas وبالإسناaد qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا cبداللahi بن نمyr وأbو أسامة وهuو حmاd بن أسامة عن عubayd اللahi بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنhu lacna الواaصلة wuxuu lacnaday nebiga mida xiriirinaysa tinteeda tinta ku xiriirinayso wاlmustawsilata iyo midda dalbayso in loo xiriiriyo tan dalbayso wاlwaashimata midda yacni washmiga jirkeeda ku samaynayso xataa tuuga la yiraahdo wاlmustawshimata iyo midda dalbayso nebigu waa lacnaday salى اllahu عalayhi wasalam ayb marka xadiidka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooda waa iska muuqataa waa daahir oo xukmu alwaasila ama xukmu lwasli tinta in tin lagu xiro iyo washmiga iyo xukunkiisu waa inuu xaaraan yahay mar haddii ay xadiidka lacnad uu sheegay marka alwaasila waxaa la yidhaha hiya alatii tasilu shacrahaa bishayin aakhara midda maga tinteeda wax kale ku xiriirinayso sida jumhuurku ay qabaan waa kaana shacran oo gayrahaa waxa lagu xiriirinayo ama ha noqdo tin ama keyrkeed ha noqoto lima fi صaxiixi muslim oo صaxiixu muslimka waxaa ku jirto can jaabirin zajara rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ka canaantay ama uu reebay an tasila almar'atu bishacriha shayئa haweenta inay tinteeda wax ay ku xiriiriso wax yacni wax tin la moodayo inay ku xiriiriso shay-anta marka cumuumaa ku jiro layth bnu sacad isaga wuxuu ku tegey abuu cubaydna uu ka soo guuriyey fuqaho badan ana almumtanica min dalika waslu shacri bishacri shayga layska reebay oo mamnuuca ah waa in tin tin lagu xiriiriyo ayb abuu cubayd saasuu ka sheegay yani can kahiirin min alfuqahaa amaa hadday tinteeda ku xiriiriso wax aan tin ahayn min khirqatin wagayrihaa maro iyo wax lamida iyo kale ma gelaayuu yidhi marka falaa yadkhulu fi nahyi nahyiga ma soo gelaayo markaas abu daawuudna bisanadin saxiix wuxuu ku soo saaray can saciid bni jubayrin qaala saciid wuxuu yihi laa ba'sa bilqaraamili imaam axmedna sidaasuu ku tegay qaraamil marka waa jamcu qarmal waxaana laga wadaa nabaatun طawiilu lfuruuci waa dhir furuucdiisu ay soo dheer tahay aadna u jilicsan halkaanse laakiin waxaa laga wadaa aharkan waa khuyuud dun iyo xariir oo xariir ka samaysan iyo waxyaaba lamida nacam oo markaa lagu xiro oo yacni dafaa-ir iyo tidac camal inta loo sameeyo tinta marka lagu xiro yaa qaraamil kaasaa la yidhaahda ayb oo haweenku marka ay tintooda ku xiraan qaar marka ahlucilmiga ka mida waxaas tinta lagu xiraayo haddaynan tin ahayn waa kala soocayaanoo waxay leeyihiin haddii inta lagu xiro tintii dabadeedna laga kor mariyo tintii oo hoos marka xoogaa ay gasho bixaysu marka la arko loo malaynayo inay tin badan tahay loo malaynayo tadliiskii marka tin tin in lagu xiro tin in tin lagu xiro tadliiskii iyo khiyaanadii ku jirtay kanna marka waa inay ku jirtaa oo haweenkii waxaa loo malaynaya inay tim tin badan tahay iyo haweentii loo malaynaya marka waxay kala saarayaan iyaga taako inay ku xirto mara yaroo taako camal ay uga dhigayso ama tinta ay ku celinayso iyo waxay kala saarayaan maro weyn oo tin kale laga kor marinayo oo iyada aan la arkaynin oo loo malaynayo inay tin dheer tahay taasay kala saarayaan walidaalika imaam muslim axaadiidtan wuxuu dhex geliyey xadiidkii xadiidkii nabiga sal l slam uu yidhi wanisaaءun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhuna kaasnimati اlbukti اlmaa'ila madaxooda geela kuruskiisoo kale ayaad moodeysaa qoladaas marka saas nebigu uu yacni jannada looga fogeeyey waxa ay ku xirtaan madaxoodu waa maro intay madaxa ku duubto ayay waxay ku gembinaysaa xijaab ama shay bay korka ka saareen waxaa loo malaynaa marka naagtin badan ayaa loo malaynaa kaasuu xadii axaadiidtan marka uu ku dhex daray marka marka la leeyahay alwaasila waa hiya alatii tasilu shacrahaa bishacrin xataa hadday keyrkeed ku xirto loona malaynaayo inay tin badan tahay ahaan ay ugu xirayso waa iska soo gelaya iyada lafteeda jumhuurku sida ay qabaan taas marka iyada kaas yani masaladaasaa meeshaas marka ku jirto ayb ayb waxyaabahan marka timaha weyneynayo inta wax lagu duubo ee loo malaynayo inay tin badan tahay waxyaabahaas oo kale dhan macnaha uun ku jiro wax aynan ahayn bay iska dhigaysaa tadliis baa marka meeshaas yaa ku jiraya yani walwaashimata walmustawshimata washmiguna waa in jirka wax lagu dhigdhigo oo markaa yacni khad iyo wax inta lagula buufiyo ama lagu lagu shubo qofkii marka magac ama sawir iyo waxbaa jirka ugu qornaanayo washmi ayaa la yidhaahdaa waqtigaana dadku waa ku bateenba ummadaha hadda soomaalidu waaba inaga waa nagu dhexyar tahay hadeertaane laakiin ummadaha kale waa ku badan yihiin xataa carabta qaar badanoo yani aada ay ugu dhex badan tahay ku faafsantaha jirto kaasna marka lacnadoo keensanaa ma banaana ayb waxaan taatuuga iyo la yiraahdo washmiga alwaashima midda yacni samaynayso walmustawshima iyo midda dalbanayso oo in loo sameeyo dalbayso ayb waxyaabahan hadda dee dukaaman iyo waxaabal ganacsi weynaaba loo furtay oo dadka qaar waaba ka ganacsadaan timahaas beenta ah iyo cidiyaha beenta ah iyo waxa laysku caddeeyo iyo waxa waxaas laysku qorqoro kale iyo baararka oo haweenka loo laga titifo ama loo qorqoro iyo dadaa waxaas ku shaqaysto ama u furtay make upka waxyaabahan la yidhaahdo waxay noqdeenba waxa ugu badan oo dhaqaalaha laga sameeyo laakiin dhaqaale waxaasi noqon maayaane waxay un noqonayaan wax un lagu hoogo waayo sababtoa mar haddii lacnad laga sheegay wax laga shaqaysta ma aha waxaas ayb wa bihi qaala xadaana abu bakr bnu abi shayba qaala xadaana cabdat bnu sulaymaan can hishaam bni curwata can faatimata can asma'a faatima bint اlmundir waaye can asmaa wa asmaa binti abi bakr qaalat waxay tihi jaa-at imra'atuna weynay baa timid ila nabiyi sal l slam nebigay u timid faqaalat waxay tihi ina bnatii gabadhayda curayisun waa aroos yani aroos bay yani mar dhow aroos ay mar dhow gashay bay ku jirtaa waqad asaabatha alxasbatu waqad asaabathaa waxaa asiibtay alxasbatu ayaa asiibtay oo cudurkaa marka ayaa ku dhacayo timihii marka waa ka rifmeen cudur marka timaha ay la daafatamaraqa shacruhaa tinteedii ayaa tifantay oo daadatay tamaraqa yuqaalu maraqa shacruhu watamaraqa waamraqa ayaa la yidhaahdaa ida intahara watasaaqata min maradin aw gayrihi qofku markay tinta ka daadato cudur iyo wax lamida ay uga daadato faasilu lahaa fiihi ma u xiriiriyaa oo tin kale ma ugu xiriiriyaa ama wax kale faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi lacana allahu alwaasilata walmustawsila saasuu marka u yidhi waa in iyadana marka xaaraan ay tahay xataa haddii qofku tinta ay ka daadato inuu ku xir xirto waa laga reebay sida loo reebay in ay haweentu tinteeda tin ku xirto inay xiiratana waawaa laga reebay inay haweenta tinta iska xiirto oo ay sakiin geliso waa laga reebay iyadana nacam ayb وبه qال xdثnا أbو cمر xفص بن cمr وcبدالرحمن بن cمر qال xdثnا cبدالرحمن بن مهدي qال xdثnا سفyان هو الthوري عن منصور عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وابن qaيس isgana النخعي عن cبداللahi qال لcنa رsuل الlhi صلى اه سلم الwاشhimaaتi والمتwشhimaaتi kuwa dalba washmiga والمتنmisaati kuwa baararkooda xiro oo baararka qorqoro wاlmutafallijaati fanaxda kuwa samaysto oo ilkaha qoro ilkihii aan wax baasa iyo dhib qabin ayay qorayaan fanaxsay u samaystaan bani aadamku hadday hadduu saluugo wixii ilaahay siiyey waxa uu rabbi siiyey hadduu saluugo oo wax ka maqan keliya un ou fiiriyo ee midba waxba u aqoonaa qoroxda nacam mid fanaxdaas foolxumo u arkaa ilaahay kou siiyey dadka dad fanaxda ilaahay uu siiyey oo foolxumo u arkaaya yaa la helaa kuwa aan qabin fanaxduna fanax samaystay isleeyihiin waxaasoo dhanna marka hada khalqu اllahi faarunii maada khalaqa aladiina min duunihi abuurka alle marka kulligiis waa fiican yahay waa wanaagsan yahay waa wanaagsan yahay asalkana in ilaahay khalqigiisa la bedelo shaydaankaa dadka ku riixo oo qaala laأtakidana min cibaadika nasiiba mafruuda walaudilanahm walaumaniyannahum falaaamurannahum falayugayiruna khalqa allah abuurista allay doorin doonaan uu yidhi shaydaanku markii uu bani aadamka inuu dhuminayo uu sheegayo khalqiga allay bedeli doonaan waxyaabaha marka dadka uu ku tirtirsiiyey ka mid tahay shaydaanka marka laba si unbaa khalqiga alle siduu adigu kuu abuuray laba si unbaa loo aada yaa qofku inuu iska yacni hagaajiyo ama sidaas si ka duwan ou la imaado laba daabit unbay leedahay daabitka koowaad wuxuu yahay haddii ilaahay uu ku faray inaad beddeshid oo maalan qofkii waxaa ka mid a ciddiyuhu hadday ku baxaan inuu ciddiyaha iska gaaggaabiyo timaha hoose inuu qofkii uu xiirto kilkilaha timahooda inuu iska rifo ciro hadday ka soo baxdo inuu dooriyo ciradii maalan waxyaabahaas oo dhan waa taqyiir sharciga kuu diray waa kaas waa la sameynaa daabitka labaad waxa uu yahay hadday jiro tahay sibaa adigoo ilaahay kuu abuuray jirana waayo sidii ilaahay inaad isdaaweyso ma kugu diidana oo qofkii maalan hadday ilig zaa'ida ka soo baxday meel xunna uga taalla maalan xanuun iyo ay ku hayso inuu iligaa iska hagaajiyo iska bixiyo ama si yeelo waa u bannaan tahay nacam waa daawo fii qeydi tadaawi ayuu markaas ku jiraa in allaale intaad isdaaweyn ku jirtid dhib ma laha nacam oo xadiidku wuxuu leeyahay cibaad allaahi tadaawow war addoommada alloo isdaaweeyaa layidhi daawada waa bannaan tahay wixii labadaas aan ahaynoo iska qurux iska ah marka qurux dalab iyo yacni qurux raadinteed wixii ah waxay soo gelayaan un nahyigaani ayb wabihi qaala xadaanaa abu cumar wاlmutanamisaati wاlmutafallijaati lilxusni liأjli اlxusni oo u raadinaya marka qurux darteed wixii marka daawo darteed ah dhib ma laha oo maalan ilkii baa iska soo kor baxay waa dhibayaan qofkii markaasaa ilkaha qaar in laga bixiyo kuwa kale laysku soo dhoweeyo si uu nafis u helo waa bannaan tahay taasi wax ishka dhiba ma laha leanna qofkan daawo u sameynaa waxaan almugayiraati ee dooriya likhalqi illaahi ilaahay abuuristiisa kuwa doorinaya de ilaahay abuuristiisa awood cid u leh ma leh inay wax abuurato kale laakiin waxay iska waxay isku dayayaan inay sidii ilaahay si ka duwan ay la imaadaan waana wax iyaga khiyaar ay u leeyihiin nooc ikhtiyaara loo siiye laakiin hadday sidaa yeelaan ay ku dambaabayaan fabalaga dalika imra'atan haweeney baa arrintaa ay soo gaartay min bani asad reer bani asad ah yuqaalu lahaa la yidhaha umu yacquub haween umu yacquub la yidhaha yuqaalu lahaa oo la yidhaha umu yacquub faja-at ilayhi ibnu mascuuday u timid faqaalad waxay tihi balaganii canka xaggaaga waxaa iga soo gaaray annaka qulta inaa adiga tiri keyta wakeyta waxaay waxaa qaala wuxuu yidhi wamaa lii laa alcanu man lacana rasuulu llahi sal l slam oo maxaanan u lacnadaynin axad rasuulka lacnaday wahuwa fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisana lacnadiisa ay ku taallo kitaabka alle dhexdiisa ay tahay qaalat waxay tihi innii la aqra'u anugu waxaan aqriyaa maa bayna lowxayhi baan aqriyay labada loox dhexdooda inta ah an labada gerbad ee musxafka waa aqriyey famaa wajadtuhu mana ku arkin ma ka helin oo waasilo iyo waashimo la lacnadaayo maku ma ku arkinay tiri qur-aanka qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud in kunti qara'tiihi haddaad ahayd inaad akrisay faqad wajadtihi waad heshay yani haddii aada akrisay oo ay taa dhab tahay waa heshay amaa qara'ti miyaadan akrinin wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faاntahuu aayadda miyaadan akrinin wixii uu rasuulka idin siiyo ou idinla imaado qaata wuxuu idinka reebana ka jooga qaalat balaa waxay tihi inaanan arkin iska dhaafay waa waa akriyey waan ka helay waa waa akriyey qaalat waxay tihi balaa qaala fa ina rasuula اllahi sal l slam rasuulka qad nahaa canhu waa reebay marka rasuulkii baa reebay ilaahayna wuxuu yidhi wixii rasuulka idinla imaaday qaata wuxuu idinka reebayna ka hara marka wixii rasuulku reebay wax ilaahay reebay waay man yuطici rasuula faqad aطaaca allah ayb marka qur-aankii buu uga soo bixiyey laakiin si wuxuu uga soo bixiyey istimbaad oo ku jiro oo wuxuu yidhi rasuulkii baa alla saanuu leeyahay waxyaabihii nebigu uu reebayna waxaa ka mid a waa siladan marka qur-aankii waa ku jirtaa sidaan oo kalena imaamu shaafici waa yidhi mar wax la su-aalay oo la yidhi qofka muxrimkaa haddii uu dilo bahali bahalka xoog xoogka ma ka soo saari kartaa qur-aanka wuxuu yidhi is-u-aala wax iweydiiya kitaabka allaan idinku fadwoonaa mas'aladaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi ha waa hayaa qaala allahu tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faintahuu haddana marka uma saaqa sanadahu sanadkiisuu soo kaxeeyey wuxuu yidhi qaala rasuulu lah sal l slam iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wacumar labada iga dambayso kudayda abubakr iyo cumar uma saaqa sanadahu haddana sanadkiisuu soo kaxeeyey can cumara radia allahu canhu cumar marka xugunkii ou ka yidhi yani zambu zumbuurka xugunkii uu ka yidhi muxrim haddii uu dilo ayuu sheegay kabacdi waa kaas qur-aankii baan ku jawaabayo leanna cumar in laga qaato fadwada rasuulkaa laga keenay aa amray rasuulkii in la raacana aayaddaana amartay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu marka waxyaabaha qur-aankii iyo sunnadii iyo marna nas ahaanay wax u sheegayaan marna biduhuuray wax ku sheegayaan marna dalaalo khafiyaa jirta oo culummadu ay ka soo saari karaan kulluhu marka kitaabka ilaahay unbaa u asala ayb marka qofku inuu iska yidhaahdo maahan qur-aanka wax laga helayo male qur-aanka iyo sunnada laguma filna waxaas inuu marka sheega ma aha ayb oo dadka qaar ayaga fahamkooday qur-aanka iyo sunnada ay ku wadaan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaas iyo waxaas ma diintaa laga soo saari karaa isagay la tahay laakiin culummo inay ka soo saari lahay walidaalika waxaad arkaysaa oo yacni jiray ibnu taymiya kitaabkan la yidhaha kitaabkiisa alistiqaama iyo muqadamada meelaha hore wuxuu uga hadlaa laba madraso oo kala duwan madrasa aلظaahiriya iyo madrasata ahlira'yi madrasada ahlura'yiga waxay u haystaan ayaga nusuusta qur'aanka iyo xadiidka xawaadidta dhacayso wax yar inay ka yacni loo loogaga jawaabi karo amaa inta kale qiyaas inaan laga maarmaynin dabcan qiyaaskii laftiisu kitaabka iyo sunnada unbaa u asal noqonaye ayagu laakiin qiyaaska jaanibkiisa fatwada asagaa ku badan ayay dhahaan madrasadan daahiriyadana waxay leeyihiin xawaadidta dhan qur'aanka iyo xadiidka binnas waa inay u sheegaan binnasi macnaa toos inay u sheegaan labadana waxaa ka muuqda marka xoogaa midba dhinac buu u badinaa ibnu taymiya marka wuxuu yidhi sida dhabtaa waxay tahay xawaadidta dhacdooyinka imaanayo ee nusuustu qur-aanka iyo xadiidku in aada u badan ay daboolayaan ama ha u daboolaan dalaalo khafiya dalaalo daahira si kale ha u daboolaan inta qiyaaska loo baahanayana waa yar tahay qiyaaskiina ogow kama baxsana qur-aanka iyo xadiidka ilaa markaad qiyaasanayso asalkaad isticmaalayso waa asal ama qur-aan ama xadiid ku sugnaaday waay ma laga bixin qur-aankii mar walba se waa tusaa iyo xadiidkii haddana laakiin qiyaaskaas imaamu shaaficina wuxuu yidhi cinda daruura yusaaru cinda daruurati shay marka daruuro markay kugu timaado aada isticmaalayso waa laga badan yahay soo maha marka waxaan arrintaa fahmi karuu yidhi maalintii qofkii boqol mas'alo fadwoodo ee riwaaye iyo diraaye labadaas isku yaqaanaa gara karuu yidhi inta uu qiyaas u baahanayo in yar inay tahay marka qofku isaga inuu iska soo qaado marka ma aha qaalat balaa bay tihi qaala faina rasuula اllahi sal l slm qad nahaa canhu qaalat waxay tihi fainii la adunnu anigu waxaan u malaynayaa ahlaka ehelkaaga yafcaluuna xaaskaaga inay samaysaan u malaynaa washmiga qaala waxa uu yidhi idhabii tag fandurii soo fiiri fadahabat way tagtay fanadarad way fiirisay falam tara ma aynan arkin min xaajatihaa shay-an xaajadii ay raadinaysay waxba kama aynan arkin xaggeeda qaalat waxay tihi maa ra'aytu shay-an waa soo laabatay waxba ma aanan soo arkin qaala cabdullaahi cabdullaahi bn mascuud wuxuu yidhi low kaanat kamaa taquuliina maa jaamacatnaa sida aada dhahayso hadday ahaa lahayd nalama joogteen yacni ma aynan nala aniga iyo iyada meel kuma anan wada noolaanin yani waxyaabaha sidaad ka sheegaysa hadday ahaa lahayd wa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan mataa yustaxabu اlbinaau bاnnisaa mataa goormaa yustaxabu la jeclaysanayaa ama la sunneeyaa albinaau aqalgal binnisaa-i haweenka lala aqalgalo goormaa haweenka aqalgalkooda la sunneeyaa wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa wakiic bnu اljaraax xaa waxadaanaa abu bishrin bakr bnu khalf qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin huwa alqaطaan jamiica can sufyaana wahuwa thawriyu can ismaaciila bni umaya can cabdillaahi bni curwata wacabdullahi bni curwata bni زبير بن العواm الأسدي ثقة hbt fاضل عن cروة عن cاaئشhaةa qاaلت تزوجnي النبي صلى اه ل سلم نبga iguursaday في شhawاalin buu iguursaday bisha شhawاal dhexdeeda وبnىa bي wuu ila aqلgalay fي شhawaalin شhawaalna waa ila aqلgalay faأyu نisaaئihi haweenkiisa tee ahoo kaana ah iyo iyadoba أxضىa mid yani نaصiib badan cindahu nebiga agtiisa ku nasiib badan minii aniga iga nasiib badan waa tee haweenka nebiga agtiisa midda aniga iga nasiib badan waa teeyay tiri marka nacam bisha shawaalowna anigu ila aqalgalayay tiri sidaan marka caa-isha waxay u leedahay haween waxaa jiray xoogaa dhibso jiray ama gabdhahoodoo kale ama inay inay guuriyaan bisha shawaal ay dhibso jireen iyagoo marka yacni tadayur nooc tadayur oo ku jiro kuwaasay marka waxay leedahay war baasaysigaasi wax macnaa kuma fadhiyo shawaalka aada baasaysanaysaan nebiga anugu bai guursaday ani yaa iga nasiib badanay tiri markan rasuulka agtiisa yaa igaga nasiib badanay leedahay walidalika alimaamu nawowi sharxa muslimka wuxuu yidhi fiihi istixbaabu اtaswiiji waاtasawuji waاdukhuuli fii shawaal waxaa laga qaadanaa guurinta iyo guursashada iyo la aqalgalka sunnanimadiisa bisha shawaal dhexdeeda la sameeyo waqad nasa asxaabunaa cala istixbaabihi buuri asxaabteennuna waxay caddeeyeen sunnanimadiisa daahirka xadiidkan wastadalluu bi hada alxadiidi bay deliishadeen waqasadat caa-ishatu caa-isha waxay u qasaday bi hada alkalaami warkan waxay ula qasaday buu yidhi radda maa kaanat aljaahiliyatu calayhi waxay jaahiliyadu ay ku taagnaayeen inay radiso wamaa yatakhayaluhu bacdu alcawaam alyowm wuxuu yidhi waxa ay ismoodsiinayaan caamada qaarkeed maanta ay ismoodsiiyaan bay caa-isha radinay buu leeyahay oo min karaahati tasawuji wataswiiji waadukhuuli fii shawaal ah wahada baailun laa asla lahu waa baail aan asal lahayn uu yidhi wahuwa min aathaari aljaahiliyati waana raadadkii jaahiliyada oo ay ruuxaas kaanuu yatadayaruuna bidalika waa baasaysa jireen limaa fi smi shawaalin min alishaalati waalrafci magaca shawaal baa waxaa laga fahmaa bay leeyihin ama ka muuqdo al-ishaala waalrafcu kor u qaadid kor yani kor yeelid marka guurkaani ama u kor yeel maayo oo u fashal ku dhammaadaayo furiin wax ku dhammaadaa oo kor noqdaa bay is leeyihiin si uunan saa u noqonin shawaal marka ma guursanayo taasay marka caa-isho uga hortegeysaa arrintan iyadaa marka qofkood markuu doonuu guursan karaa ee hadday sababaa keenay oo nebigu laftiisa sala allahu calayhi wasalam waxaa dhici karta inuunan u qasdin hadda shawaal uunan ula qasdin laakiin yani min baab almuwaafaqa inay ku timid waa dhici kartaa laakiin bacdi yani asxaab ashaaficiya bacdi shaaficiya iyagu waxay ka dhigeen marka shay-un mustaxab oo bilaha kale marka inuu ka roon yahay shawaal guursashadiisa ayb laakiin qasadkay markaad fiiriso ujeedku iyadoo baasaysiga ee waxaas waxa la diidaya dadka laftooda soomaalida qaaraan maalmaha bilaha qaar guursanin kuwo waxaa jiro maalmaha qaar iska baasaysto waxaas waa iska caado jaahiliska وbه qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا أسود بن cاamr وهuو أbو cبدالرحمن يulqب بshاdاn ayaa lagu naaneysaa ثqة xadيثه في الكتب الستة qال xdثnا زhير عن محمد بن إسحاq عن cبدالله بن أbي بكر عن أbيه عن cبدالملك بن الحاrث بن هiشhام عن أbيه الxاrث بن هiشhاm wuxuu la dhashay أbو جهل cمر بن هiشhاm أbو جهل la dhihi jiray walaalkiis ibnu maajah bisa u wariyo shanta kitaab ee kale ee usuusha ma leh loogama warinin ibnu maajah unbaa u wariyey saxaabi buu ahay dabcan yarmuuk iyo meelahaasuu ku waqtiyadaasuu dhintay baa la yihi ayb fatxu makow islaamay isaga can abiihi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga tasawaja uma salamata umu salama uu guursaday fii shawaalin shawaal dhexdiisa wa jamacahaa ilayhi waana la aqalgalayo yacni marka waa uu yani la kulmay fii shawaalin shawaal dhexdiisa la kulmay ou la aqalgalay macnaha xadiidkan buusiri misbaaxu zajaajaha waxa uu ku yidhi hada isnaadu daciif litadliisi moxamed ibn isxaaqa uu ku daciifiyey ayb wuxuuna sheegay ibnu maaja la gooni noqday buu yihi biikraaji اlxadiidi can alxaarith ibni hishaam xadiidka in xaarith ibnu hishaam laga soo saaro ibnu maaja unbaa la gooni noqday khulaasaduna marka aslu hadihi اlqisa saxiixu muslim ay ku sugan tahay min طariiqi moxamed ibni abi bakrin ibni moxamed ibni camr ibni xasmin can cabdilmelik ibni abi bakr ibni cabdiraxmaan ibni alxaarif can abiihi can umi salma ana rasuula اlahi sal slam lama taزawaja uma salma aqaama cindaha halaaثa wa qaala inahu laysa biki calaa ahliki hawaanu in shiئti sabactu laki wain sabactu laki sabactu linisaa'i xadiidku kaas waaye maahankan laysa fiihi dikru taswiijiha fii shawaal inuu shawaal guursaday ma ku jirto kan unbay ku jirtaa bis idiraab baa marka ku jiro xadiidku siyaalo kala duwan buu usoo arooray marka idiraabna waa lagu cilayn karaa moxamed ibnu isxaaq tadliiskiisana waa cilo labaad xadiidku marka riwaa yani xadiid xadiid dhex galayba hadda riwaayadan shawaalku maba ku jirta xadiidka ee xadiidkii wuxuu ahaa saddex maalmoodan ayaad leedahay haddaad doontana toddobaan kaaga dhigaa hadhowna waa kaa jarayaa waa soo marnay marka kaas qaala baabun ay hada ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu ninka yadkhulu biahlihi ehelkiisa u gelaayo qabla an yucdiyahaa shay-an intuuna waxba siinin ka hor isagoo meherkii aan waxba ka bixinin ehelkii inuu la aqalgalo wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qaala xadaana alhaythamu bnu jamiilin wahuwa albaqdaadiyu abu sahl alxaafid hiqat min asxaabi اlxadiidi markii dambena tagayuraa ku dhacay tagayara biakhara ayb oo ibnu cadiy aljurjani wuxuu yihi laysa biاlxaafidi yaglaطu calى الhiqaati waarjuu anahu laa yatacamad اlkadib abu nucaym alasbahani isaga wuxuu ku sheegay inahu matruukun buu yihi nacam amaalidiisuu saas ku sheegay dahabina miisaanka uga soo guuriyey ayb laakiin ninkan waa dhow yahay nacam sidiisa waa hiqo laakiin tagayur baa markii dambe ku dhacay qaala xadaثanaa shariiku can mansuur adunuhu can طalxata can khayhamata khayhamata bn cabdiraxmaan aljucfiyu hiqatu wakana yursil waxaan ujeedaa ibn اlqaطan اlfasi waxa uu yihi yundaru fi samaacihi min caaisha ninkan inuu caaisha ka maqlay waa la fiirina buu yii marka caaisho hal samica min caaisha caaisha inuu ka maqlay in kale jaamicu taxsiilka halaga halaga feeriye can khayhamata can caaishata riwaayadan hadda khayam caaishau ka warinaya inqiaac inuu ku jirana marka waa waa la tilmaamaa ayb oo abu daawuud baaba sheegaya sunanka markuu xadiidka soo wariyey ayuu wuxuu sheegay khayhama lam yasmac min caaisha can caaishata ana rasuula اllahi sal l slm amarahaa an tudkila wuxuu amray inay u geliso calaa rajuli nin imra'atahu haweentiisa qabla an yucdiyahaa shay-an intuus waxba siinin nebiga sal l slam caaisha wuxuu amray inay nin markaa guursado malaa ehelkeeda iyo ah inay u geliso gabadhii uu guursaday iyadoo isagoon waxba siinin weli marka qabla yacni intaan meherkii la bixinin oo ninku uusan meherkii bixinin waa wa waa la aqalgeli karaa haween haweenta khilaafna inuusan ku jirin buu showkani uu sheegaayo masalada wax khilaafa male laakiin waxaa wanaagsan in marka horeba hore loo siiyo xadiidkanna marka inqidaac baa ku jiro oo khaytama iyo caaisha dhexdeeda shariikna waa ku jira qaala baabu maa yakunu fiihi اlyumnu washu'mu baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabahe yakunu fiihi dhexdiisa ou ahaanayo alyumnu yacni khayrka iyo barakada iyo washu'mu baaska yani waxa yacni yumniga khayrka uu ku jiro iyo baaska shumigu waa baaska wabihi qaala xadaanaa hishaam bnu camaar qaala xadaanaa ismaaciil bnu cayaashin qaala xadaanii sulaymaanu bnu sulaymin ilkinaaniyu yuqaalu alkalbiyu walkinaaniyu labadaba waayahay abu salamata shaami alqaas yacni alqaadi bxims xims oo qaadi ka ahaa hiqatun caabid xadiiduhu fi sunani اlarbaca marka ismaaciil xadiidka ma lagu cilaynayo sababtoo ah wuxuu ka warinaa nin shaami ah buu ka warinaa can yaxya bni jaabirin wahuwa abu camr aلطaa'iyu alqaadi hiqat wakana yursil can xakiim bni mucaawiya sidaasuu yidhi ibnu maajaha saana ugu jira xakiim ibni mucaawiya wالsawaabu mucaawiyaة bnu xakiim waa ninkan xakiim bnu mucaawiyat الnumayriy mukhtalafun fii suxbatihi waصaxiixu anahu taabiciyun inuu taabici yahay marka taabici ha ahaada marka jahaala ku sugan ninkan ibnu xajarna xadiidkan waaba daciifiyo wuxuu yihi waama ma akhrajahu الtirmidiyu min xadiidi xakiim bni mucaawiya kan waa qaala samictu rasuula اlahi sal l slm yaquulu laa shu'ma waqad yakunu اlyumnu fi اlmarأati wاddaari wاlfaras midkan waa xadiidkan waa fafii isnaadihi dacfu maca mukhaalafatihi lilaxaadiidi saxiixati isnaadkiisa dacfi baa ku jira axaadiidta saxiixana waa ka hor imaanaaba can camihi mikmar bni mucaawiyata marka mikmarkan laftiisa diraabba war badanaa ku jira oo waxaan ujeedaa marna mikmar u ka warinaa xakiimku mar qof kale u ka warinaa qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay buu yihi laa shu'ma baas ma jiro wax baas ah maba jiraba baas waqad yakunu اlyumnu khayrku waxaa la arkaa inuu ahaado fii halaaثatin saddex dhexdooda fi lmar'ati haweeneyda waalfarasi faraska iyo wadaari iyo daarta xadiidkan marka laba cilow leeyahay mid waa sanadkiisa midna waa matniga waayo matniga waxaa noo imaanayo xadiidkan cagsigiisa nacam oo wuxuu leeyahay marka haddii shu-mi ou jiro amaba ashu-mu fi lmar'ati waalfarasi waddaar shu-miga iyo baasku haweenta iyo faraska iyo guriga daarta ayuu dhexdiisa ahaaday kanna maba ahan uu leeyahay nacam kan marka yacni kuwaas oo bukhaari xadiidka uu warinayo iyo ay warinayaan baa oo saxiixa abuuba khilaafa matnigiisa marka xagga matnigana waa ka jiran yahay sanadkana waa ka jiran yahay وبه قال حدثنا عبد السلام بن عاصم وهو الجعفي الهسنجاني الرازي مقبول من أفrاad بن mاجه أبو xاaتم wxuu yihi شhayk mkan mrka nooع جahاaلa ku sugan qال xdثnا cبدالله بن نافع qال xdثnا مالك بن أنس عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد أن رsuuل الله صل سلم qاaل نبgu wxuu yihi إn kاana inhu شhأني yعnي in kaana in kaana hadii uu ahaado shumi haddii uu jiro in wujida shu'mun fa fi lfarasi faraska dhexdiisa iyo walmarati haweeneyda iyo walmaskani degaanka ayuu dhexdiisa uu ahaaday yacni shuma buu ujeedaa yani in kaana in wujida shu'mu shumi haddii la helo saddexdaanuu ku jiraa xadiidkan marka matnigiisu saddex qaabuu ku yimid in kaana oo shardi in lagu xiray laba waxaa kaloo ku yimid ashu'mu fii halaahatin shumigu saddexu sida imaam riwaayada soo socoto ashu'mu fii halaahin shumigu saddex dhexdeedu ahaaday baaska waxaa kaloo ku yimid inama shu'mu fii halaahatin oo xasri oo ku jiro inama shu'mu shumigu saddexdan unbau ku jiraa macnaha riwaayadaa marka zuhri baa weri yani waa xadiid zuhri waayo dabcan oo min xadiidi ibni cumar ah marka ibni cumar xadiidkiisa inama shumuna waa lagu waa la wariyey ashu'mu fii halaahinna waa la wariyey marka shumigu saddex dhexdoodu ahaaday meel kale inuusan ku jirin macnaheedu maaha laakiin inama shu'mu fii halaahin marka la yidhaha meel kale maba leh taas waa meel xadiidka matnigiisa saddexdaasu ku yimi meesha labaad waxay tahay saddexdan alfaras walmaskan marka la leeyahay ma waxaa laga wadaa caam oo maksuus a miaha maksuus yani mal yani wax haweenka oo dhan maa shu'mi ah mase qaar baa loo jeedaa fardahoo dhan maa shu'mi ah mase qaar ka midaa laga wadaa guryahoo dhan maa shu'mi ah mase qaaraa laga wadaa see waayo marka sidaa meelaha qaar ka muuqato yani shuruuxda qaar ama tafaasiirta qaar maksuus waaye maa kulli ma ah oo waxaa waaye min baab qowlihi tacaala oo kale ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhu haweenkiina wax kamida cadoway idin yihiin aa layihi kulligood marka ma aha mar haweenkao dhan maaha inay shu'mi iyo baas inay yihiin ma aha macnahaas marka in maksuus uu yahay haweenta marka taas waa macno macnaha kale waxa uu yahay imaam malik baa la su-aalay xadiidkan ka waran baa ayaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi kam min daarin sakanahaa naasun fahalakuu meeqa guri baa intay dad degeen ay ku halaagsameen qof baa guriguu soo degaa ilmihii baa uga dhimanayo baa uga halaagsamaayo kam buu yiri kam min daarin sakanahaa naasun fahalaku marka maalig muxuu ka wadaa marka gurigaa wax dila miyaa guriga miyaa marka maaha saas qaala almaazariyu waxa uu yihi maaziri fayaxmiluhu maalikun calaa daahirihi maalik wuxuu ku xambaaray xadiidka daahirkiisa kan yani walmaskana ilaa ku jirta mugta walmacnaa macnuhuna waxa uu yahay ana qadar allahi rubama اtafaqa maa yukrahu cinda sukna اdaari fayasiiru fi dalika kasababi fayutasaamaxu fi idaafati shayi ilayhi itisaacan waxaa iswaafaqaya wixii ilaahay qadaray ou soo xukumay qadarkii iyo gurigaas la soo degay iyo qadarkiiyo waxaan qofkan inay wax ka dhintaan iyo wax ka halaagsameen baa iswaafaqayo markaasu wuxuu noqonayaa gurigii soo degiddii la soo degay ka sababi oo kale sabab ma ahaneed waa ka sababi oo kale waayo itisaacan nooc majaaz ahaa ku jira ayb min idaafati shayi ilayhi itisaacan isaga maaziri saasuu u tawjiihiyey warka maalik ibn اlcarabiyaa si ka fiican u tawjiihiyo wuxuu yihi waqaala ibn اlcarabiy lam yurid maalikun idaafata shu'mi ila daar imaam maalik baaska inuu daarta u tiirinayo ama u idaafeynayo ma ka wado wainamaa huwa cibaaraة can jaryi اlcaadati fiiha wuxuu cabirayaa un waxay tahay caadada sida ay ku dureersantay caadada dadka faashaara ilaa annahu yanbagii lilmari marka wuxuu ishaarayaa qofka waxaa u habboon annahu yanbagii lilmari alkhuruuju canhaa waxaas daartaas inuu iskaga tago iskaga baxo siyaanatan liictiqaadihi si caqiidadiisa ou u ilaaliyo can itacalluqi bilbaatili baatil inuu ku tacalluqo oo uga ilaaliyo waa sadu dariica haddii aada aragtay meelaad deganayd waa isaga fiicnayd waa ka soo guurtay guri kalaad degtay xoogaa waxbaa isku kaa raacraacay dhibaatooyin intaad dhihi lahayd war dhibkan gurigaana iigu wacan oo caqiide xumo ay noqonaysa taas marka sidaas intaad yeeli lahayd iskaga guur gurigan saddan lidariica waxaa la diida taas marka marka imaam maalik warkiisu kaas waayo adiga in waxaa intay ku raaci lahayd caqiide xumo iskagaba guur meeshaas waa ka guuri kartaa ibnu xajarna wuxuu yihi wamaa ashaara ilayhi ibnu lcarabiy fi ta'wiili kalaami maalikin owlaa wahuwa nadiiru اlamri biاlfiraari min almajduumi maca sixati nafyi اlcadwaa markuu nebigu leeyahy ninka juudaanka qaba ka carar fira min almajduumi firaaraka min alasad ma waxaa laga wadaa ninkaana adiga kuu haayo cudur iyo caafimaad maya saas ma ah laakiin intaad hadhow dhihi lahayd cudur laysqaadsiiya male asal cadwadu waa xadiidka laa cadwaa sidiisi meeshii waa sidiisi laakiin maxaa laguugu diidaa nin juudaan qaba inaad dhex gasho ood dheehdo ama aada dhex yacnii aada mukhaalado ku samayso ood dheehdo waxaa lagugu diidayaa waxay tahay hadhow haddii cudurka kugu dhaco inaad tira haddaan ka fogaa lahay cudurkan iguma dhaceen taasaa marka caqiidadaada wax u dhibaysa hadalka maalig kaas oo kale waay marka macnahaas marka waa macno oo marka in la yidhaahdo saddexdan dadku waxay ahaayeen inay iyagu marka hadday saddexdaani iyo qadarkii iswaafaqaan wax ka mida iyo qadarkii qofku intounan isdhihin ayagaa waxaana may kugu wacan yihiin inuu iskaga tagaba hadday haween tahayna iska furo hadday guri tahay ka guuro haddii faras uu yahayna uu iskaga tago iska gado ama uu ka tago macna marka kaas waaye macmar asaga wuxuu ku fasiray samictu man yufasiru hada alxadiid wuxuu yihi waxaan maqlay xadiidkan qof fasiraayo yaquulu dhahayo shu'mu lmar'ati haweeneyda baaskeedu wuxuu yahay idaa kaanat hayra waluudin midaan dhalaynin hadday tahay wa shu'mu lfarasi faraska shu'migiisuna idaa lam yuqza calayhi haddaan lagu jihaadaynin faraska haddaan lagu jihaadaynin wa shu'mu daari guriga shu'migiisa iyo baaskiisuna waxaa weeyaan jaaru suu deris xun haddaa leedahay marka shu'migaani waxaa macaanidaasaa lagu fasiray haweeneyda marka aan dhalaynin marka saa la leeyahay marka shu'migu in daatadeeda oo ku jira ma aha dhalmada ilaaha ilaaha hayo cidou doono wax siinayo cidou doonana ilaahay ma siinayo lixikmatihi macnuhu marka maahan iyadaa yacni xun in la leeyahay saas ma aha ee macnuhu waxay tahay qofku waa ku hadlaa hadhow intuu ku hadhadli lahaay iyadana lacalla inay wax iska heshan adigiina inaad qofkiina inuu si kale ninkiina wax u helo macnuhu kaas qaar waxay leeyihiin marka haddii shu in kaana la yidhi shu'mi maba jiray dhahayn in kaana haddii uu jiro caa-isha marka xadiidkan markii la yidhi abu hureyre xadiidkan sidaan oo kale uu warinayaa waxay dhihi jirtay abu hureyre waa gefay nebigu wuxuu maqlay jaahiliye ka sheekeynayo ama yahuud ka sheekeynayo qeybtii horeusan maqlin inta dambeu sheegay bay tiri ee arrintaasi ma jirtay tiri shumiga marka iyada waxay leeahayd marka sidaas laakiin sida sawaabkaa abu hureyre iyo ibnu cumar iyo xadiid kuwaas waa maqleen siduu yahayna ay u sheegeen ayb wa bihi qaala xadaanaa yaxya bnu khlf abu slmة qala xadaanaa bishr bn اlmfadl can cabdالرaحman bn isxaaq can الzuhriyi can saalimi can abihi ana rasuula اlah sal slm qaal ashu'mu fi halaain baaska saddex dhexdoodu ahaaday saddexdan marka maxaa iyaga loo leeyahay saddexdan qofka waa laasimaa inta badan haddii hadda xaas ah qofka uu qabo xaaskuna ay ku xun tahay qofka xaaskiisu dabcan waa islaasimayaan oo aaday isugu dhow yihiin noloshooda isku badan daarta iyo guriguna ama deriskuna waad laasimtaayo waa isu bad waa isu badan tihiin oo haakada fi lfarasi waalmar'ati iyo waddaari qaala marka in faras walba iyo haween walba inaysan ahayn bukhaari intuu faraska baabeeyey kitaabuuljihaad xadiidkan sheegay ayuu haddana baab kala dhigay oo wuxuu yidhi baabun markaasuu wuxuu yidhi fardaha khayr iyo in khayrkoodii baab ku saabsan oo marka daba dhigay qala الزهriyu faxadaثanii abu cubaydaةa bnu cabdالlaahi bni zamcata ana umahu zaynaba waa rabiibaة rasuuli الlah sl ل slm xadaثathu can umi salmta anaha kanat tacudu haؤulaaءi ثalaaث saddexdaanay tirinaysay wataziidu macahuna waxayna ku daraysa asayfa seeftay ku ziyaadinaysay qaala baabu اlhayrati masayrkii ayuu u baab yahay cawnkiisa cadayntiisa masayrki haweenku ayaga ay masayraan heyrkood masayrka uu masayraya waxaas oo dhan wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil qaala xadaanaa wakiicun can shaybaana abi mucaawiya wahuwa shaybaan bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam min alhayrati hayrada qiirada iyo masayrka waxaa ka mid a maa yuxibu allahu waxuu alla jecel yahay wa minhaa waxaa ka mida maa yakrahu allahu waxuu alla nacaayo faama maa yuxibu allahu wuxuu alla jecel yahay falhayratu waa masayrka fi riibati shaki marka uu jiro dhexdiisa ah yani qofkani cirdigiisu u masayra waxna waa muuqdaan oo riibo iyo shaki keeni karo ayaa jiro marka iyadoo marka riibo iyo wax la inkiro ay yaalaan masayrka dhacaa ilaahay waa jecel yahay waayo qofkaasi qof dayaato ka fog waayo wa amaa maa yakrahu kan uu kahanayo alleh falhayratu waa masayrka fii gayri riibatin wax shakiyan jirin dadkii oo iska toosan oo gurigo iska hagaagsan oo haweentiio fiican ama yacni qofkii dumarkaayo wanaagsan ama in uun markaasi wax shakiya iyo meesha iyadoon oolin inuu wax wax qodqodo oo wax gaadgaado maanta dhan taas marka waa jiro waa cudura iska noqone mana jecla ilaahay subxaana wa tacaala kaas waayo qofka kale dareenkiisu wax u dhibaa saa darteed culummada waxay yidhaahdaan xadiidka nebiga sal l slam uu yidhi qofkiin hadduu safarka ku raago xilli habeenaya uusan guriga iska soo dhexgelin guryaha ee maalin ha soo galo si haweentu isku diyaariso oo marka ay xadiidkaas marka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin waxaa laga qaadanaa qofku hadduu habeen soo galo haweentii lafteeda shakiyaa gelaya ninkan adiga miyo ku gaadaaday is leedahay inaad bal wax ku dhex jirtid iyo si kale makuugamakuu gagambanayo is leedahay si marka aynan u dhicin waxaasoo kale yaaba laga fogeynaa marka islaamku yani shareecadu shakiga iyo riibada iyada ma keenaysa shareecadu hadday jirtana in lays dhawoolaysiiyo lays indhatira ma aha wixii jirana in markaas lala tafaaculo wixii aan jirinna inaan la raaraadsanin qofka raaraadsadana wixii aan jirin qofka raaraadiya waa ku dhacaysaa marka dambe qof waa inuu ka fogaado ayb wa bihi qaala ayb meeshaa marka abu salama waaye nusaqa qaar baa waxay dhigayaan can abi sahmin sidoo kalena mizi sunankiisa saasuu ku dhigay nuskhadiisa oo sunanka laakiin wahamkaas tahdiibulkamaalka iyo tuxfatulashraafka waa ku ishaaray waa abu salama marka ninka xadiidka warinaya wa bihi qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq qaala xadaanaa cabdat bnu sulaymaan can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata qaalat maa girtu ma aanan masayrin calaa imra'atin haweeney darteed uma masayrin qadu weligay maa girtu intaan masayray calaa khadiijata khadiijo darteed aan u masayray mimaa ra'aytu waxaan arkay darteed baanan ugu masayray min dikri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga sheegsheegiisa ah lahaa iyada oo marka sheegsheega ah yani intaan arkay oo sheegsheega nebigu sal l slam uu sheegsheegi jiray walaqad amarahu rabbuhu rabbigii baa amray an yubashirahaa inuu ugu bishaareeyey bibeytin guri fi ljannati jannada dhexdiisa min qasabin oo markaa yacnii jawharad ka samaysan dhexda laga bixiyey teendho jawharad oo dhexda laga bixiyey yacnii min dahabin buu u jeedaa buu yihi dahab ibnu qaalahu abu cabdillaahi ibnu maajah ibnu maajah baa sidaas yidhi yacni min dahabin marka ibnu maaja saa u fasiray ibnulahiirna wuxuu yihi alqasabu lu-lu-un mujawafun waasicun kalqasri lmuniif jumhuur lculamaa marka imaamu nawowi wuxuu yihi almuraadu bihi waxay dhaheen qasabu lu-lu-i almujawafi kalqasri lmuniif ayb dahab la taxay inuu yahayna waa la dhahaa ayb marka caa-isho marka masayrka ay khadiijo ka masayrtay ayagoo labadoodaba laysla qabin siduu nebigu sheeg sheegi jiray ayaa keentay marka masayrkaas oo kale oo dabcigaad haweentu iskaga abuuran tahay iyo saas dhib ma laha kaas wa bihi qaala hadduusan keenin hadda wax dembi ah duunan keenin wa bihi qaala xadaanaa ciisa bnu xamaad almisriyu qaala akbarana leyth bnu sacdin can cabdillaahi bni abi mulaykata can ilmiswar bni mahramata qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nebigaan maqlay wahuwa cala lmimbari isagoo mimbarka korkiisa saaran yaquulu ou dhahaya ina bani hishaam bni اlmugiira ree yani bani hishaam bni اlmugiira ista'danuunii way iga idin dalbadeen an yunkixu bnatahum gabadhooda inay u guuriyaan caliya bna abi aalib cali falaa aadanu lahum u idmi maayo uma laa aadanu lahum u idmi maayo uma laa aadanu lahum ma u idmaayo ilaa an yuriida caliyu bnu abi aalibin cali inuu rabo maahana uu doonaayo an yuطalliqa bnatii gabadheyda inuu furo wayankixa bnatahum gabadhooda uu guursado fainamaa hiya wax kale maahane faatimu badcatun minii waa qeyb aniga iga mida u ahay faatima yariibunii waxaa i dhibayo maa raabaha waxaa iyada dhibaayo waxaa ishaki gelinayo waxa shaki gelinayo wayu'diinii waxaa i dhibaya maa aadaaha waxa iyada dhibaayo marka iyada waxaa idhibaya waxa iyada dhibayo marka maadaama iyada dhibkeeda haddii nebigu uu dhib ku yahay dhibka nebiguna waa xaaraan soo maha marka marka arrintaa arrin marka weyn waay naam ayb riwaayo kalena waxay leedahay oo uu keeni doonaaba wainahaa wallahi laa tajtamicu bintu rasuuli illahi sal l slam wa bintu caduwi illaahi cinda rajulin waaxidin abaddan rasuul alla gabadhiisa iyo cadow alla gabadhiisa hal meel ma ku kulmaayaan arrintaa marka arrin faatimo la gaar ahayd ama gabdhaha rasuulku la gaar ahaayeen inay taha ka muuqanaysa ama qisadan faatimo un marka inay gaarba ku tahay sababtoo ah abu yacnii abujahal silada uu gabadhaa la leeyahay yaa mas'aladani iyo dhibka rasuulka sala allahu calayhi wasalam labadaba oo dhibka nebigu uunan la mid ahayn dhibabka kale hadday arrintaasi dhib tahay waxaa la dhihi karaa rasuulka isaguba xaasas badanuu qabay xaasaskaasoo kuma dhibtoonayaan masayrka iyo isla qabitaanka iyo taas culummadu waxay yidhaahdaan xaasaska lala oo nebigu uu qabay iyo faatimo farqi baa u dhexeeya awalan faatimo hadda waalid iyada markaas yani hooyadeedan oo dumar ah hooyadeed u nool oo markaa ay u tagto markay xoogaa arrintan masayrka iyo dhibaato ka dareento maysan qabin faadimo ma haysanin walaalana waa ka hormareenoo ma haysanin oo gabdho ah nacan oo arrintaasoo kale ka neefiye ma hayse maynan haysanin ee kuwa laakiin haweenka nebigu ou qabo lababa waa haysteen waalidna waa lahaayeen qaarkood oo ka neefiye midda labaad rasuulkiooda waxaa isku qabo oo isku hayo nebigii cid ka dabeecad fiican jirin cid ka ixsaan badan aynan jirin yaa isku haayo laakiin hayru nebiyi sidaas ma noqonayo kale rasuulka hayrkiis saas ma noqon karo sala allahu calayhi wasalam meeshaasna marka waa laga muujiyey nacam ayb marka arrintan macnahaasa uu ku jira hadda baabkan wuxuu u keenay ghayratu rajuli libnatihi qofka inuu gabadhiisa u masayro taas hadda halkan ibnu maaja uu usoo geliyey وبه قال xdثnا محمد بن يحyى qال xdثnا أبو اليمان qال أخبرnا شعyب عن الزهري qال أخبرني علي بن الحuسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب علي خطب بنت أبي جهل buu doonay وعنdه فاaطمة بنت النبي صلى اه عل سلم iyadoo فاaطمة la joogto marka uu qabo فلما سمعت بذلكa markay kaagaas mqشhay فاaطمة فاaطمة atat النabiya sal slm nebigay u timid faqaalat waxay tihi ina qowmaka qoomkaaga yataxadauuna waxay ku sheekaysanayaan anaka laa taqdabu libanaatika gabdhahaaga inaadan u caroonaynin wahada caliyun waa kan cali maakixan ibnata abi jahlin gabadhi abu jahl u guursana waa kan qaala lmiswaru miswar wuxuu yihi faqaama الnabiyu sal slama nebigu waa istaagay fasamictuhu waan maqlay xiina tashahada markuu ashhaatay oo qudbadiibuu furfurana uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib faإnii qad ankaxtu abalcaasi bna rabiic abulcaasi bnu rabiican ku nikaaxay buu yihi zaynab u guuriyey faxadaanii waa ii waramay fasadaqanii waa ii run sheegay waina faaطimata binta muxamadina badcatu minii faaطimana qayb ani iga mida waana aniguna akrahu waxaan nacayaa an yaftinuuhaa inay fitneeyaan ayaanka ayaan nacayaa wainahaa wallaahi oo diinkii markaa ay ka fidneeyaan wainahaa iyadu wallaahi baan ku dhaartay wainahaa qise eh wallaahi baan ku dhaartay laa tajtamicu bintu rasuulillahi sal l slam wa bintu caduwillaahi ma kulmayaan rasuul gabadhiisa rasuulka alla gabadhiisa iyo cadowga alla gabadhiisa cinda rajulin nin agtiisa oo waaxidin hal ah abadan weligood ku kulmi maayaan wasfigaana marka wuxuu tusaa khusuusiye tusaaya waxaa laga hadlaa waa rasuul gabarow dhalay iyo bintu caduwillaahi meel laguma kulminayo ee gabadhan iyada maxay geysatay iyaduuso waaba qof muslimada islaamnimadeedii wanaagsanaatay meeshaas ibnu xajar wuxuu leey waxaa laga qaadanaa aabbayaalka ama awowyaalku si uun inay saameyn ugu yeelo karaan dadkooda dambe ayagoo wanaagsan dadka dambe xataa hadda gabadhaan iyadoo qof fiicana abujahal dhibow un u keenan waa ku wuxuu ku noqday un abujahal yacnii saameyn uu ku yeeshay iyada hadda saameyn oo ma aha naar ay ku gelayso ama dembi ay ku ku helaysa iyo ma aha waxyaa waxun bay ku weysay marka qaala fanazla caliyun cali waawaa degay can اlkhidbati doonistii waa kasoo degay waa farahu ka qaaday meeshaa marka faatima dhibkeeda dhibou nebiga u yahay de qofkii marka dhowaanshahaas nebiga xiriirka nebiga ay la leedahay u noco amaba dhibo iyada dhib u geysto waa khatar arrintaa iyadana markaa de dhibkaas ama caradaasi ansaarta waa kii nebigu yihi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq caradooda loo carooda nifaaq uu ku sheegay cali waa kii yidhi wainahu lacahdu nabiyi lumiyi waayo ballantii uu ila galay inahu laa yuxibunii ilaa mu'min walaa yubqidunii ilaa munaafiq waxyaabahaas waa ka qaar marka haddii waxay leeyihiin shiicadoo kale meeshaan waxay usoo qaataan mararka qaar de abu bakar wuxuu faadima dhaxalkiibuu u diiday aabaheed arrintaasna faadimo waa dhibtay marka nebiga isagoo dhibay la mid tahay maayo saas maa abu bakar wuxuu ugu diiday waa caddahayo wuxuu ugu diiday dhaxalkaasi nebigu wuxuu ka maqlay sal l slam wixii aan annaga ka tagna haddaan ambiye nahay naxnu macaashir alambiyaai laa nuura kaasuu ugu diiday maadaama aan ambiyada la dhaxlin shareecadu ay saas sheegayso ee wax sharciga ku qaldan ma lagu raali gelinayo faadimo nebiguna ma dhihin ha lagu raaligeliyo ayb iyada marka hadday u aragtay taasi dhaxalkii caadiga hadday ula ay la ahayd dhaxalkaas caadigaa ee dadka kale sida uu yahay oo kale kan ma aha waa khilaafsan yahan abubakar marka diintii ku socday maba dhilinba faatima radia allahu canha cumarna ma dhilin faatima nacam waxa ay sheegayaan marka saljuglow u kala tuuray oo iyadoo oynaysay meesha ka tagtay cumaraa saas yeelay iyo wax aan dadkan caadiga xataa laa-iq u ahayn haddii hata taas cali bayba xataa waxay ku tahay meel ka dhac waayo haddii sidaas faatimo lagu hor yeelay ase muxuu u fadhiyaa cali geesinimo iyo kartiyaa lagu yaqaanay marka m ma oga cali laftiisay cayrayaan min xaysu laa yashcuruun shiicada ta kale iyadana waxayna tahay haddii arrintaasi dhibka faatimo abubakar marka ay ku riixayaan cali hadda soo doonista uu doonay gabadha abujahl faatimo dhibtay arrintaa inay faatimo dhibtay waa ujeedaa haddana maca daalika asagii macsuum waayay leeyihiin haddii macsuum uu yahay marka waxay noqonaya dhibka faatimo dembi inuunan ahayn waa inay dhahaan saas ama ay yidhaahdaan dhibka faatimo wax weyn waaye laakiin cali macsuum ma aha arrintan inay dhib tahay ma u malayneynin cali dabcan cali inay aada faatimo dhibtid ama nebiga dhibtid ma ku jirin isaga markii arrinta loo cadeeyeyna waaba iskaga tegeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina